haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a waxaaba la dhihi karaa looma kala harin shacab iyo madax iyo mucaarad intaba qaybaha bulshada ayaa u baroor diiqay waxaana ka mid ahaba madaxweynaha waxaa kaloo ka mid ah wasiirka waxbarashada ee waa dal dhan oo looga baroor diiqaya xabad kalluun oo dhimatay barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan waxaa kalluunkaasi muhiimadda intaa leeg siiyey iyo weliba halka dalkaasi uu ku yaallo sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu caawana ku wada caweyn doonaa xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna barnaamijka ka bannaan doonin caawana waxaad maqli doontaan xuralcaynti jannaday xabiibi geeya xusuusigu reebtay baase qaalanjadi xaadaydaad kicintay xudigtaan dumarkaba xushaan
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal bulshada dunida ku dhaqan ayaa sida uu alla muuqaal ahaan iyo deegaan ahaanba u kala duwan sidoo kale ay u kala duwan yihiin caadooyinka iyo weliba waxyaabaha u gaarka ah ee ay aaminsan yihiin kuwaasoo bulshaba ay ta kale kaga duwan tahay waxaana haddii aad usii kuur gasho aad ogaanaysaa dhacdooyin midba midda kale ay ka yaab badan tahay balse dadka dhaqankaasi leh iyaga agtooda ay ku weyn tahay waxaa sidoo kale bulshadu ay ku kala duwan yihiin waxyaabaha la irkado ama la magansado marka tala ay ku ciirta ee qofku gacan qabasho ama taageero uu baahdo caawana waxaan idii hayaa dhacdo ka dhacday dalka dacalka koonfureed ee qaaradda afrika ku yaala ee sambiya oo min madaxweyne ilaa qaybihii kala duwanaayee bulshadu ay u baroordiiqayaan xabad kalluun oo dalkaasi ku dhimatay waxaa laga yaabaa dhegaystay inaad isweydiiso waxa uu kalluunkaasi kaga duwan yahay qaybaha kale kalluunka iyo weliba sababta keentay in sidaas oo dhan loogu baroordiiqo waxaa faahfaahinta inoo haya oo aan soo dhoweyn doonaa cabdiqaadir maxamed mursal kalluunkan waa kalluun ku noolaa dalka zambiya run ahaantii muddo fogna ku jiray meel balli ah oo ku taala jaamacadda dalka zambiya waa gartay bal markaa kalluunkan muxuu kalluunada kale kaga duwanaaday xaaladan u gaadhay run ahaantii kalluunkan waxaa la yidhaahdaa mafish wuxuu ku jiray balliga jaamacadda marka waxaa moodaa dadka inay kalgacayl u qabeen khaasatan ardayda marka wuxuuna ahaa run ahaantii kalluun muddo dheer meesha ku jiray oo dadkana ay la macaamileen oo ay la qabsadeen waxbay siin jireen marka waxaa moodaa in qalbiyada dadka uu aad usoo jiitay marka sheekada marka laleeyahay de sanoo dhan baa loogu murugoonaya in qalbi soo jiidasho ka weyn waxa gaarkae ardaydana u xilanayaan ama ay gaarka ugu raadinayaan wax ka duwan baa jirta kalgacaylkaas dabcan ha sababtoo ah ardayda xilliyada imtixaanka ay gelayaan oo kale marka ay welwelsan yihiin oo kale ama stresska uu hayo waxay aaminsanaayeen inuu ka yara qaadayo oo maaragtay imtixaankan ay ku guulaysanayaan haddii kalluunkaasi ay la kulmaan oo ay soo qoodiyaan marka maadaama ay sidaas aaminsanaayeen kalluunkiina uu dhintay marka murugada taas ayaa keentay sida waxyaabaha loo yaqaanoo kale dadka hebel waxaas waa ku curaafaystaa oo kale macnaha way kusoo curaafaysan jireen intaysan imtixaanka gelin oo kale waa gartay marka way ka faashin jireenoo way kasii barakaysan jireen intaana imtixaanka gelin ha way ka faashin jireen oo waa ayagaa aaminsanaa haddii kalluunka ay soo arkaan ama ay wax soo siiyaan wixii ay u socdeen markaas inay helayaan imtixaanka oo kale inay ku baasi karaan marka taas ayaa keentay in kalluunka loo murugoodo weliba waxay gaartay waddanka oo dhan oo ilaa iyo hadda waa la baroor diiqayaa waa gartay waa gaga cabdiqaadir kalluunkii waa kanoo dhimay oo de dabcan de xaaladii waa taasoo saasay isu bedeshay say markaa ardaydii uga falceliyeen run ahaantii murugada aad ayay uga falceliyeen ardaydii dalka zambia twitterkiisana ilaa iyo hadda waxaa haystaba kalluunkaasi mafish la yidhaahdo magacaasna waxaa loogu bixiyey jacayl loo qabo oo waxyaabaha la jecel yahay oo kale ayaa yani loogu magacdaray oo kalgacayl ay dadka u qabaan kalluunkan dartiis ayaa mafish loogu bixiyey marka markaa fiiriso twitterka dalka zambia waxa ugu badan ee la hadal hayo ama lasoo twiit garaynayo ee geerida kalluunkaasi ayuu ahaa marka yaa ka mida dadka twiit garaynaya ama qoraalka qoraya ee taasida diraya cabdixakiinow waxaaba la dhihi karaa looma kala harin shacab iyo madax iyo mucaarad intaba qaybaha bulshada dalka zambia oo dhan ayaa u baroor diiqay waxaana ka mid ahaba madaxweynaha dalka zambia edgar lungu ayaa isaga u baroor diiqay waxaa kaloo ka mid ah wasiirka waxbarashada ee dalka zambiana dadka kalluunka u barooranaya ayuu ku jiraa iyo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee dalkaasi marka sidaad ka garan karto kalluunka meel weyn ayuu kaga yaalay ilaa iyo haddana tiiraanyadiisii ayaa socota de xaalku si kale kuma garatida waa ardaydii niyadda ha loo dhiso imtixaankii baa lasoo waajahaya si kale kuma garatida
tan ugu weyn ayaaba ahba imtixaanka ardayda intaysan gelin kalluunkan waxay aaminsanaayeen inay kusii faashan jireen marka hadda ardaydii niyadda loo dhisa ayaa la leeyahay madaxweynaha dalkaasina wuxuuba ku matalayba ama uu soo qaatay alkudhigyada gandi oo kale isagoo dalkiisa iyo dadkiisa ammaanaya ayuu yiri dalkeenna ama qarannimadeenna waxaa laga garan karaa sida dadkeenna ay ula dhaqmaan sida wanaagsan ee ay u xanaaneeyaan xayawaanaadka marka wuxuuba leeyahayba qofkii doonaya inuu zambiya barto kalluunka qiimaha loo hayo iyo isjacaylka loo muujinayo ha arko de kolkaa waxa weeyaan taana haddii heerkaada gaadhay de iminka wixii ka dambeeya ardaydii iyo imtixaankii iyagoo bilaa kalluun ay iswaajahayaan iyagoo bilaa kalluun ah wax u bedeli doonana lama yaqaano waa xabaal iyo ninkeed loo kala teg xaalku xabaal iyo ninkeeda loo kala teg marka sheekadan waxay soo xusuusisay koobkii adduunka ee lagu qabtay dalka jarmalka ayaa kooxaha ka qaybgalaya ama waddamada koobkaasi ciyaarayay ayaa waxay ku faashan jireen bahal la yidhaahdo farmagunge oo isagana badda ku jiray marka waxaa la samayn jiray waxyaabaha uu jecel yahay inuu cuno kale waxaa loogu xiri jiray calamada labada dal ay ciyaaraysa marka marka midkii uu soo qabsado ayaa u badnaan jirtay inuu inuu badiyo saas oo kale ayaa laga wada jiray inkastoo markii dambe jarmalka uu ahaa waddanka aad u isticmaalayay markii dambena ay la gadoontay markii ay la ciyaareen talyaaniga oo jarmalkii martigelinayay laga adkaaday laakiin inta badan kulamadii oo uu saadaalayn jiray sida uu u sameeyo ama uu u saadaaliyo ay wax u dhici jireen marka laga reebo ciyaartii jarmalka waa gartay marka sidii loo waday baalkan loo waday ee la ogaan buu hal mar dembiyo dhinaca kale uu isu wareegay ha hal maruu dhinaca kale u wareegay waxayna ahayd jarmalka halkii maroo laga badiyey kulankii talyaaniga ayuu ahaa marka siday u aaminsanaayeen ay mar walba ugu faashanayeen ugu faashanayeen markii dambe ciyaartii talyaaniga ayaa maaragtay laga badiyey marka bahalkiina sidaasuu ku fashilmay aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi inala wadaagay markanna aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta khadra daahir cige iyo cumar xasan rooraaye
adiguna dhammaantood kayrka u dhaafe adiguna dhammaantood kayrka u dhaafe dankaadiga jirtaaban didhuganayay igu dhararsanaate dudhumadan joogiyo dhererkiyo laxadkana adiga dhantaale sidaad igu dheertaydha sidadigu dheertaydha lama ilawe
aan wada dhammayneed u yeelo waanada haddaad dhimashaday rabin aan wada dhammayneed u yeelo waanada
dhirtu kaala udgoon badan wax kala dhalaal badan dhirtu kaala udgoon badan wax kala dhalaal badan dhulka meesha gudan baa biyo u dhaqaaqaani dhulka meesha gudan baa biyo u dhaqaaqaani dhabta iyo cayaartuna rabal isku dhirirsho isu dhiganta maahe ulaadhabiilamuri dhexdu madag sideeda in qurux loo dhameeyey dhexdumadag sideeda qurxoodameye lugumadiyo aqoontana raba ku dhameeye madiyo aqoontana raba ku dhameeye hanuun dhimashada rabiyo aan kula dhameeyo dhammaan odaygagaasi anoon dhimashadaanabin aan kula dhamee dhammaal odaygagaasi
haatana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga iyo weliba qaybtii u dambaysay ee waraysigii uu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaan cabdiqani xaaji octoobar hase yeeshee waxauu marka hore inoo sharaxi doonaa heesta xadarayn jaxiil waa waa xadreen jacayl taasi marka een, marka een, iyada qudheeda marwaan yara qaada een, isla nabiil bullaa la xameeyey sidaan ku sheegaba een, ninkaas waa ninka heesaga ugu badan taabo qaaday la xameeyey aad baan mar walba u salaamaya tankii baan leeyahay Een, ke- wakaas een, marka koley een, koley iyaduna jacaalkaasunbay la baaxa digaysaa ma garata
حور العين تتسنى ذا الحبيب جاي حسوس قريت باكر قال انت ذي حدي ذاك العساي بدك تنضمك بحشاي حبي شحي حدافا حسي قلبي قلبك وحرته بإيد ذا بإيد يا حبارات حجري السنطي حليمتين شبير كدفنيال وحمديه الله ذوق الصوح لي وحد بيا شحايل كحسيني السهر كالقحايل حقاقا حوجي يوكب دور حمان حبي شحايل حدافا بسكيو قلبي قضا كحارتو بإد قضا بيك يا حبارات حجر السنطي حليمتين شبير كدفنيال وحمديه الله ذوق الصوح لي وحد iyo jacaylka xasilay isahanka gahayl xaggaaga xoojiyo kabadhooda xumaan xuuran caynti jannaday xabiib xaruuri gobi xubna jaalaaqsane xigtooyin qurux ku xarag ubata xun iyo sharaf lagu xusaa xuuran caynti jannaday xabiib xaruuri gobi xubna jaalaaqsane xigtooyin qurux ku xarag ubata xun iyo sharaf lagu xusaa xashayka dhowr xajiyo xore caashaqo xushmeeyo kaa xigsaday xawalayda adiga xaq dhowr badan isii xanaano xidhiirka dhexreynayaal ku xamdiye labdooqa soo xulan ku xadeeye jacaylka xasilay xisaha kalgacayl xaggaaga xoojiyo kaba dhowr xumaahan xashayka dhowr xajiyo haddii aynu intaa kaga nimaadno heestaasi xadreyn iyo weliba codka marwaan yare ugu dambayntii dabcan gabagabadii baynu joognaa sugaan baynu uga soo sheekaynay dhegaystayaasha gabayadii garraqsiga jacaylkaad samaynaysay heesahaagii hore kuwii dhexe kuwii dambe kuwii talantaalig ahaa haddaan adiga kuu dhiibo ugu dambayntii maxaad dhegaystayaasha usoo qaban lahayd aynu kaga tegi lahayn heesta ugu dambaysa
waxaan kusoo gabagaban lahaa koley hees imka malaha saddex wiig afar wiig baa jirtaa waxaa qaada walaakay maxamed kaafi finaankayga halkan degan heesta waxaa la xameeyeysnaa finaankayga walaalkay maxamed alta waxaa soo tumay furunle heesta kaalin gale kaale baa la yidhahdaa marka kolle iyaduna wax heesaha jacaylku ma haddana xaggan ugu- mardelan bahalkii lama wada maagi kara jacaylku ma xagga uga yar hiilinaya ma garat
dadweyntii maa isaga isagaa marka hiil u baahday kolka ha ha isagaa markaa iigu baahday marka een, waxay ka jawaabaysaa iyaduna wacyigelinta oo leeyahay haddii cid kale haddii dadka qaar karhaan anaa kalgacayl ka dhowra yacni haddii dadka qaar dad qaar dad badan baa necebo xitaa anagu markaa hore aan ku sheegay waa necbaa marka laakiin isagun baa leeyahay haddana de noloshii un baa sidane een, een, dee kolley taabo qaadan leeyahay marka een, markan ha ha marka balku waa iska bogajiy badan yahin walaala marka de kolley hadda dadka markaa uu dhibay aad taaligeliso dadka jecel ee isku faraxsanna waa inaad taaligelisaa yaa lagu degdegin baad leedahay baalka
ha ha
aad iyo aad bay heestaasaynu kusoo gabagabayn doonaa een, eh, uu maxamed kaafi qaadayo
ah haddii dadka qaar karhaan anaa kalgacaylka dhowra anaa koryuhu dhibato luriya kallifaadu dida kashan aniga aniga kashan aniga ku sora kashan aniga aniga kashan aniga ku sora kadeediyo dhaawac gaadha anaa kurba dhinac marsho kalsoonida kalsoonidana u dhaabay guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo intaynu barnaamijkan oo kalea isugu iman doonana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
Ah, kaalin gale jacayl ka alay ka alay adoo kalmad kale odhan ka alay ka alay qurbana macaani badin ka alay ka alay qalbiga kasbatee kaalay kaalay qalbiga kasbatee kaalay way kaalay qalbigaad kasbataye
aad buu u mahadsan yahay cabdixakiim shirwac oo barnaamijkaasi caweyska washington soo diyaariyey halkaana ka soo jeediyey
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
fiid wacan oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha
markii laygu saxan tagay habla kuwa hukuumadaniimo jacaylama dhimaan sheegaan lahashadeedii ugalaleehaday leehaday dumarkaa markii laygu saxan tagay habla kuwa hukuumadaniimo jacaylama dhimaan sheegaan lahashadeedii ugalaleehaday leehaday dumarkaa Abuki dai Digo ni puede la vida adulta. Sida sida midabka laaca dhirta loogu kaaba adna quruxda luulaay luulaay rabbi kugu lifaafay sida sida midabka laaca dhirta loo